ardayda wax ka barta dugsiga ah ee iqraax ee magaalada jigjiga ah ayaa soo bandhigay xirfadooda aqooneed ee dhanka tiknolojiyadda oo ay sameeyeen madasha lagu soo bandhigaya waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka mas-uuliyiin ka socday xafiiska waxbarashada dowla deegaanka soomaalida itoobiya waalidiin iyo marti sharaf kale axmed maxamuud oo ka mid ah maamulka iskuulka ayaa ka waramay waxyaabaha ay soo bandhigeen ardaydana maanta waxaa lagu tartamaya waa tiknolojiyad iyo halabuur marka waxaan rajaynayaa dabcan jiilkan maanta soo kacayo iskuullada ku jiro inay noqon doonaan kuwa maaragtay wax badan kusoo kordhiyo dalahaan iyo deegaan ahaanba dhanka kale qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay madashan ayaa bogaadiyey xirfaddan tiknolojiyadda waxaa farxad noo ah marka hore inaan ka soo qayb galno goobta lagu soo bandhigayo curadiyo tiknolojiyadda ama waxa loo yaqaana tiknolojiyadda dugsigan iqra si guud baraanjiyadiisa kala duwan waxaan leenahay marka koowaad farxad bay noo tahay waana aynu ku hambalyeynayna hambalya ayn leenahay mar koowaad iyo mar labaad hambalya ayn leenahay sidoo kale kolley waxaan ognahay sabankan aan ku jiro dunidan hadda aan joogno in loo guuray waxaa la yidhahdaa tiknolojiyadda in loo guuray baan ognahay inta aan u guurinna inay geedi usii tahay in loo guuro tiknolojiyad oo adduunku uu halkaas u dhaqaaqay baan ognahay dugsigan iqra kolley waxay ka mid yihiin dugsiyada aan tirada yar markii sii labaad soo bandhigaya waxyaalahan ku saabsan tiknolojiyadda ku saabsan waxaan rajaynaynaa dadaalka inaan ka daalin oo sii wadaan waanu ku bogaadinaynaa
waxyaabihii ay maanta noogu soo bandhigeen halkan ardideenna waa waxyaabo lagu baran jiray jaamacadaha iyo meelo waaweyn haddana waa ilaahay mahadiis in lagu barto dugsiyada hoose ee dhexe in lagu barto oyna u horseedo iskuulkeenna ikhra academic aad noo bilaabo waa arrinaha aad ugu faraxsanahay waana in ku bogaadinaynaa